فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqan qodobadiisana caawo waxaa ka mid ah maraykanka oo duqeyn ku dilay maamulihii shirikadda isgaarsiinta ee hormuud qaybteeda magaalada jilib waxaanu waraysi idinkaga haynaa weriye goobta wax ka dhaceen tegey iyo nin ka mid ah ehelada maamulaha la dilay xarakada shabaab almujaahidiin oo ka tacsiyeysay dilkii maraykanku uu geystay sheekh qaasim arriimi hogaamiyihii alqaacidada jasiiradda carabta munaasabad ka dhacday gobolka gedo oo jufo ka tirsan beesha mareexaan ay nabadoon ku caleema saaratay iyo kelimad muhiima oo halkaa uu ka jeediyey weliga walaayada gedo waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan insha allah kumuu ahaa sheekh qaasim arriimi hogaamiyihii alqaacidada jasiiradda carabta oo dhowaan maraykanku uu duqayn ku dilay warbixin arrintaasi la xiriirta ayaanu idin haynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha allah qaar ka mida bulshada soomaaliyeed oo ka aragti dhiibtay dhibaatooyinka soomaalida qurbaha ku dhaqan ay wajahayaan gaar ahaana carruurta la gaalaysiinayo u diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka oo dhammaystiran فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dowladda maraykanka ayaa galabta waxay duqeyn ka geysatay duleedka magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka waxaanay halkaasi ku dishay maamulihii shirikadda isgaarsiinta ee hormuud qaybteeda magaalada jilib maamulaha la dilay waxaa la odhan jiray maxamuud xaaji salaad haddaba weriye cismaan dhuubow oo ka tirsan idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ee al andalus ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii goobta wax ka dhaceen aaday qadka telefoonka ayaanu ku waraysanay galabta salaada casir ka hor ayaa duqeen ka dhacday duleedka magaalada jilib waxaa lagu dilay ganacsado caan ah islamarkaana ahaa maamulihii shirkadda isgaarsiinta hormuud ee magaalada jilib maxamuud xaaji salaad allah u naxariistee maxamuud waxa uu ahaa ganacsado si weyn looga garanayay magaalada jilib iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolada booyinka maadaama uu ahaa shaqaale ka tirsan hormuud iyo maamulihii shirkada hormuud ee magaalada jilib waxaa sidoo kale uu ahaa ganacsado caan ah ajeendooyin beeraha ayuu ku lahaa deegaanada ku dhow dhow magaalada jilib ee weliga uu maro maanta sida la ii sheegay isagoo sooman ayuu salaada duhur wuxuu ka baxay magaalada jilib wuxuuna aaday sida caadadu aheed oo hore u aadi jiray beer uu ku lahaa meelan ka fogeen magaalada jilib oo dhowr kilomitr u jirta beertiisii ayuu tagay kormeer ayuu u tagay maadaama sida la ii sheegay in muddaa uu ka maqnaa xilli uu ku sugnaa beerta ayaa lagu duglayay beerta isagoo beerta dhex socda dhowr gantaal ayaa lagu dhugtay waxaa xusud mudan in maxamuud gebi ahaanba jirkiisa uu burburay oo aan la fahmi jirin qofkii garanayay hilibkiisa ayaa laga soo ururiyey guud ahaanba beerta anigu waxaan kamid ahaa dadkii meesha aaday maxamuud maadaama sida la ii sheegay uu ahaa nin konton iyo dhowr sano jir ah kuna dhashay duulooyinka hoostaga magaalada jilib dadkana aad ay u garanayeen markii dadka ay maqleen warka sheegaya in maxamuud la duqeeyey guud ahaanba dadkii meeshii ay aadeen laga soo bilaabo magaalada ilaa halkii lagu duqeeyey dadku sida mootooyinka baabuurta dadka lugeynayay oo isugu jiray caruurta haweenka dhalinyarada odayaashii dhaqanka iyo guud ahaanba bulshada halkii ay aadeen ugu dambeyn hilibkiisii laga soo ururiyey beerta ayaa la keenay gurigiisa oo ku yeelay magaalada jilib halkaas waxaa isugu yimid aad aad u fara badan oo eheladiisa iyo guud ahaanba bulshada muslimiinta ah waayahay adigu goobta ma tagta duqeyntu ka dhacday yaase duqeeyey goobta siradiyan anigu maanu tegin laakiin dhexda ayaa laiga hor keenay oo waxaan kamid ahaa dadkii aaday goobta lagu duqeeyey waxaa duqeeyey diyaaradaha maraykanka horeyna sidaan oo kale dad badan ayay u duqeeyeen oo maxamuud keliya ma ahan dadka la duqeeyey sidaad og tahay isla bishaan gudaheeda dad badan ayaa la duqeeyey haween ayaa ku jiray caruur ayaa ku jirtay dadka ayaa ku jiray qaar badan oo kamid a waa ay dhinteen kuwana weli waxay dhiiltirin yihiin dhaawacyada dilkaalada diyaaradaha maraykanka dadka shacabka ay ku duqeeyeen maxamuud jiulkaca ayaa loo duqeeyey runtii beertiis ayuu ku sugnaa gaadiid ma uusan saarnayn oo beertiis ayuu dhexmarayay maxamuud lama aqoonsan karin anigu waxaan kamid ah dadkii fiiriyey wax laga aqoonsan karin maxamuud ma uusan jirin oo jirkiisa kamid hilibkiisa ayaa laisla ururiyay sidaa kuu sheegay sidoo kale eheladiisa oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen inay aada uguusan yihiin dhacdadan dhacday iyo sidaa maxamuud loo duqeeyey qaarkood warbaahinta ay la hadleen sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa qaar kamid ah shaqaalihii shirkada isgaarsiinta hormuud marka maxamuud allah unaxariis halkaas ayuu ku dhintay wuxuu ahaa nin magaalada jilib konton iyo wax dhowr sano ka badan ayuu jilib joogay halkaas ayuu ka shaqeyn jiray ka hor intuusan hormuud u shaqeyn beere ayuu lahaa walaalkiisa ayaana sidaas u sheegay warbaahinta marka maxamuud wuxuu kamid yahay dad badan oo si ulka ah ay diyaaradaha maraykanka u dafeeyeen marka dabcan dadka aad ayay ugu murugeysanayeen marka sidaas ay dhacdada u dhacday waxayna dhacday galabta salaada casir ka hor cabdullah intaasi kadib sidoo kale waxaanu waraysanay maxamed xaaji kuusow oo maamulaha la dilay ee hormuud uu adeer u ahaa cabdifataax maxamed qaasim ayaa wareystay inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka u horreysa magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed xaaji kuusow cali arrimahaas naga soo gaaray dhankaas tacsiyada oo jilib aad iyo aad ayaan uga murugoonay markaan maqlay koob iyo toban saac iyo daqiiqado ayaa la iisoo sheegay wallaahi tacsiye aad u falxun ayay ahayd meesha waxa ka dhacay aad ayaan uga murgoonay marka ilaahay amarkiisa ayayna ku dhacday gaaladii oo saliibiyiintii ayaa meesha kolley ku duqooyey isagoon waxba ka gaabsano beertiisa iska joogo marka intaasaa laiisoo sheegay isagu muxuu ahaa tacriif haddaad ka bixiso shaqadiisa iyo ma al-shabaab ayuu ahaa maya al-shabaab ma ahayn haddee soomaaliya waxa joogo dhanba had waxaa leeyahay waa al-shabaab sidii waa nin u shaqaynayay hormuud xilligii jilib hormuud laga taagay ilaa iyo hadda asaga ayaa maamulo ka ahaa marka nin noocaas ayuu ahaa ninkaas nin oo ma ahan oo shabaab hadda lagu tilmaami kara ma ahayn nin oo shaqaale hormuud u ahaa maxaa loo dilay marka wallaahi wixii loo dilay ma aqaan karo kolley waxa loo dilay waa iska caddahay waa nin muslim ah muslimiintuna ku dhex jiraa masaajidadu tagaa allihiisuu caawudaa wax kaloo haddee loo dili karo ninkaas la dhihi karo shabaab waaye iyo sarkaal shabaab waaye iyo waxaan la dhihi kara ma ahayn waa nin hormuud u shaqeeyo shaqaale hormuud u ahaa laakiinse muslim ayuu ahaa muslimnimoga maa naqamu minhum ilaa yuminu billahi alcasiiz alxamiid keliya loo dilay isagu ma beeraley buu ahaa laba beeruu leeyahay midna waxay u taallaa meesha la yidhahdo xilishiid afkeeda hore midna meesha haddii lagu duqeey waayo waxay ku taallaa meel haraw tuula ay dhahaan u dhow oo berdakareebna korka xigto kumbareera ay dhahayaan marka meesha hadda maanta lagu duqeeyey mootoyaru watay beertuu rabay inuu kormeero oo kale ku sameeyo haddee ninka hal meel kaliya shaqa kama fiiriye beeraley asal ahan wuu ahaa reerjilib asal dhalad ahan wuu ahaa beerihii aabihiis iyo kasoo gaaraa meesha ahaa marka beertii kormeero yar u tagay mootoyaru watay mootadii ka degay maanta ilaahay nimcadiisana waaba soonaaba markuu sidaan u degay oo beertii ka degay oo rabay beertii inuu fiirfiiray mid walaalka eediis dhashaa meesha joogay wax yar kadibba duqeymihii ayaa dhacday wiilkii laftirkiisa meesha joogay intuu gadaalgadaal u dhacay ayuu xoogoo sarqaan oo kale noqday kadib markuu soo miirsado telefoon soo diruu dhahay ninkaasaa maanta lagu tegay midkiisaan hortaagannahay midkiina halayara laga soo helay wejigii keliya laga yaqaanahay intiisa kale waa eber baaba waaye waxaa de laga duugayo qaab hataa malahan adi in yara laga soo qaaday bis ah isagu nin noocee buu ahaa dabeecad ahaan ninow dabeicadiisa boqolkiiba boqol nin social ayuu ahaa oo bulshi ah soo jiidashada bulshada aad ugu fiican marka dee waa dareemi kartaa nin intaan ku dhowaad labaatan sano maamul meel ka hayay oo eed iyo dhibaato hadda oo hadda lagu sheegaya in aysan jirin marka isaga maxaa ka tafiirmay ama maxaa ma jiraan caruur uu dhalay caruurha waa jiraan caruuraa jirto hadda waxaan ku ogaa dhowr xaas inkastoo uu guursaday guurkiina gadaal dambe uu ka guursaday horey aan ka guursana nin waxbarasho waxaas ku mashquulsan ayuu ahaa intay dhan yihiin hadda korka ma hayo marka ka waran qoyska iyo si guud ahaaneed maxaa dareemaysaan wallaahi murugo zaa'id ah ayaan dareemaynaa aad iyo aad u weyn ayaan dareemaynaa gaardaro foolxun waaye gaardaro caddaan ah waaye kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji kuusow فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
faraca alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa dhowaan waxa uu shaaciyey in maraykanku duqayn ku dilay sheekh qaasim arriime oo ahaa hogaamiyihii alqaacidada jasiiradda carabta haddaba xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa caawa waxay ka tacsiyeysay dilka loo geystay sheekh qaasim arriime wariyahana cabdifatax maxamed qaasim ayaa indhaha soo mariyey bayaan xarakadu ay soo saartay cabdulaahi goordhoweyto mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay bayaan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaankan oo haatan iga soo hor muuqda islamarkaana ka kooban shan bog kuna qoran luqadda carabiga ayaa waxaa guud ahaan uu ku saabsanaa dilkii uu maraykanku u geystay ee hogaamiyihii alqaacida ee jasiiradda carabta a-sheekh qaasim arriimi ugu horeyn hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay direen tacsi waxayse ugu horeyn naftooda uga tacsiyeeyeen dhacdadaasi sidoo kale guud ahaan dadka muslimiinta ayay uga tacsiyeeyeen iyo sidoo kale guud ahaan mujaahidiinta caalamka gaar ahaan amiirka guud ee alqaacida ee doctor sheekh ayman adawahiri si gaara waxay ula hadleen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta waxay dareensiiyeen in qofka la dilay uu yahay hogaamiyahoodii sheekh qaasim arriimi islamarkaana shisheeyahaasi maraykanka ah uu ku beegsaday furimaha hore ee dagaalka taas waxay idin tusaysaa ayaa bayaanka lagu yidhi runsheeg iyo nafurka hogaankooda waxaana lagu dhiirageliyey inay waddada ku sugnaadaan cabdulaahi bayaanka waa uu sababeeyey waxa keenay in maraykanku uu beegsado hogaamiyahaasi sheekh qaasim arriimi waxaana ee lagu caddeeyey intan ay qayb ka tahay duulaanka isbahaysi ee diinta ku salaysan ee maraykanku uu ku hayo waddamada muslimiinta waxaa bayaanka aad uga muuqanaya nusuus badan oo aayado iyo axaadiid isugu jira shan bog ayuuna ka kooban yahay dabcan goordhow ayuu soo baxay isaga oo faahfaahsan insha allah wararkeenna ugu soo horeeya ayaan dhegeystayaasha ugu soo gudbinaynaa waxaana xusid mudan in bayaankan uu yimid kadib markii xalay mujaahidiinta alqaacide ee jasiiradda carabta ay baahiyeen in duqayn diyaaradeed lagu dilay hogaamiyihii hore sheekh qaasim arriimi haddaba kumuu ahaa sheekh qaasim arriimi waa kan salmaan axmed
وإن من أعظم ما ذقنا ورأينا في ساحات الجهاد من الآلام المرة والأحزان الثقيلة فراق الأحبة ووداع الرفقة وغياب الأصحاب وإن حزننا ليس على قتلهم وذهابهم فحسب فإنا لنرجو أن يكونوا قد نالوا الشرف الذي سعوا إليه وحرصوا عليه وإنما حزننا على أننا خلفنا بعدهم وبقينا وراءهم فوالذي نفسي بيده لوددت أني غودرت مع أصحابي يوم أن ودعوا وأودعوا قبورهم الطاهرة ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب خروج اضطرار من بلاد تحبها وفرقة إخوان وفقد حبيب فما عرفنا حقيقة الصحبة ومعنى الأخوة الإيمانية وتمكن المحبة الصافية إلا في ساحات الجهاد حيث تتلاقى الأرواح وهي تحلق في سماء الاشتياق إلى الله وتمتزج الدماء وهي تسيل بسخاء فوق ربوع الإباء ويتجلى التنافس على الخيرات في أسمى صوره وأرقى حالاته فلا دنيا يتكالب عليها ولا متاع زائف يتنافس في كسبه وإنما هو روح الإيمان وطلب الجنان والحرص على الشهادة فلا يحرم من جنة الدنيا هذه إلا محروم ونعوذ بالله من ذلك العين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى cumar bin alkhadaab radiallaahu canhu oo ahaa khaliifkii labaad ee muslimiinta wuxuu ahaa qof mulham ah garaad iyo diinna wallaha ugu deeqay sidaas darteed wuxuu marar badan waafaqay aayaad ka mida qur'aanka kariimka ka hor inta aanay soo degin kutubta siyarka waxay soo guuriyaan in maalin maalmaha ka mid ah oo cumar radiallaahu canhu rag la joogay uu ku yidhi wax un tamaniya markaas bay tamaniyeen inay helaan hanti badan oo ay ku bixiyaan jidka allaah hase yeeshee cumar binulkhadaab ayaa yidhi anigu sow ma ahan waxaan tamininayaa rag la mid a abuu cubayda binialjaraax mucaad bin jabal iyo saalim mowlaa xudayfa kuwaas oo aan u kaashado sarayeelidda kelimada allaah alle ha u naxariisto cumar wuxuu fahmay qiimaha ay raganimada iyo raggu leeyihiin iyo inay tahay tiirarka lagu dhiso mejdiga iyo sharafka ummadda muslimka ah أيا راحلا عنا إلى دار الخلود سلاما
sheekh abi hurayre qaasim arriimi waa hogaamiye jihaadi ah oo uu magaciisu soo bullaalay tan iyo sanadkii labada kun iyo sagaalka kolkaas oo ay isku biireen faraacyadii alqaacida ee yemen iyo xarmeynka kuna midoobeen magaca mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab xilligaas waxaa sheekha loo dhiibay mas-uuliyadda caskariga ee mujaahidiinta waxayna ahayd howl culus oo u baahan karti iyo dadaal dheeraad ah maadaama wakhtigu ahaa xilli adag imkaaniyaadka iyo awoodduna ahayd mid xadidan sida ay sheegayaan hogaamiyaasha jihaadka ee jasiiratul carab iyo dadka u dhundaloola arrimaha mujaahidiinta alqaacida wuxuu sheekh qaasim arriimi habeen iyo maalinba u taagnaa sidii uga guulkeeni lahaa hawsha loo igmaday wuxuu aasaasay mucaskaraad badan iyo maraakiis lagu barto cilmiga sharciga ah muddo koobanna wuxuu alle gacantiisa ku soo saaray ciidamo badan oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin kuwaasoo laf dhuun gashay ku noqday danaha uu maraykanku ka leeyahay caalamka islaamka gaar ahaan jasiiratul carab sida laga dheehan karo muuqaalada ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim wuxuu sheekhu in badan dhex taagnaa goobaha shaqada asaariirta wejigiisa oo ay ka muuqato damqashada diineed iyo soo jeedka jidka allah ayaana ka markhaati kacaya in sheekh qaasim arriimi uu ahaa rajul ummadeed oo uu maraykanku ku dhibanaa noloshiisa intii uu hawsha militariga mas-uulka ka ahaa mujaahidiinta alqaacida waxay fuliyeen howlgallo waaweyn oo gudaha iyo dibadda ah waxaana ka mid ah howlgalkii abilkhayr alcasiiri ee ka dhacay qasriga moxamed bin naayif ee magaalada jidda sida laga daawan karo taxnaha masiiratu jihaad oo uu sheekh qaasim arriimi ka soo muuqday loogana sheekaynayay sheekh siciid ashahri wuxuu sheekhu ka mid ahaa raggii qorsheeyey howlgalkaas laxdaadkii ugu dambeeyey ee sagootinta abilkhayrna sheekh abi hurayre ayaa la joogay
وخير من عاشنا ويعلم الله لأن نفارق أحد أو لأن أفارق أحد أبنائي أحب إلي من فراق أخي أبي الخير وبأمثال هؤلاء بإذن الله عز وجل يأتي النصر ونقول لكل طاغوت بإذن الله عز وجل سنأتيكم إلى مكاتبكم innagoo wax ku dhisanayna hadallada iyo maqaalaadka ku faafsan baraha internetka ay leeyihiin mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab wuxuu sheekh qaasim arriimi ahaa shakhsiyad ay aad u jecel yihiin mujaahidiinta noocyadooda kala duwan kaftanka ku jaango-an xuduuda sharciga ah dhoolacadaynta joogtada ah tawaaduca iyo naxariista ayaa ahayd sifooyin ka muuqda shakhsiyadda sheekh qaasim arriimi maqaal uu qoray abuhaajir alxadrami ayuu ku sheegayaa in maalin maalmaha ka mid a uu khowlaan anaashiid u qaadayay rag ka tirsan mujaahidiinta markaas ayaa sheekh qaasim wuxuu u wacay abuhaajir oo uu ku yidhi adigana inoo qaad anaashiid si jalsada khowlaan looga soo tago durbe markii uu abihaajir bilaabay inuu qaado anaashiid ayaa dhallinyaradii waxay soo aadeen majliskii abuhaajir khowlaan oo qoslaya ayaana yidhi kani waa qorshe uu sheekh qaasim soo degay halkii ayayna raggu ku wada qosleen kani waa tusaale nool oo muujinaya kaftanka iyo tawaaduca uu lahaa sheekh qaasim arriimi inkastoo uu hogaamiye sare ahaa haddana raggiisa ayuu wakhti la qaadan jiray wuxuuna u arkayey inay yihiin ra'sumaal jihaadi ah oo aan wax lagu beddesho lahayn qalbi xaarnaanta iyo dareen waranka walaaltinimada ku dhisan waxay ahayd astaan kale oo aan marna faaruqin sheekh abi hurayra qaasim arriimi waxay taasi isaga shabahaan sheekh abi muscab azarqaawi oo uu maraykanku ku dilay dalka ciraaq sanadkii labada kun iyo lixda kelimad uu sheekh qaasim arriimi kula hadlay mujaahidiinta shaam ayaa waxaa aad looga dhadhansanayaa qalbi wanaagga sheekhan iyo sida uu khayrka ula jeclaa walaalihiisa mujaahidiinta meel weliba ay joogaan
أيها الجند أخلص النية لله أول fariinteenna ugu horaysa waxay ku wajahan tahay ragga ciidamada ah maxaana ka qiimo badan inaad ciidan u tahay islaamka rag yahow ciidamada ah niyaddiina mar weliba ilaahay keligiis khaalis uga dhiga dhacdooyinkuna yaysan idinla tegin markaas oo dagaalkiina uu noqdo mid koox darteed loo dagaalamo ama qof gaar ah dagaalkiinu waa inuu ilaahay dartiis oo keliya ahaadaa si diinta oo dhan ay allaha ugu sugnaato rag yahow halyeeyada ah waxaa laydinka doonayaa inaad umaradiinna maqashaan oo aad ku adeecdaan wixii macruuf ah wixii aad jeceshihiin iyo wixii aad dhibsanaysaan intaba waxa aad dhibsanayso askari yahow muslimka ah waa go'aanka amiirkaaga oo laga yaabo inuusan waafaqsanayn ra'yigaaga shakhsiga ah askariguna waa inuu ra'yiga amiirkiisa qaataa haddii aysan ku jirin mukhaalafo sharciya oo cad ka digtoonow inaad noqoto kuwa umaradooda si dadban ugu yidhaahdaa haddii aad doonayso inaad amiir noo ahaato waa inaad hadalkeenna maqashaa oo aad ra'yigeenna qaadataa ka digtoonow inaad amarka lagu siiyo ka cagajiiddo ama ka warwareegto haddiiba uusan waafaqsanayn sidii aad rabtay arrinkaasi waa cudur dilaa ah haddii uu qofku haleelo iska ilaaliya kuwa fitnada ka horiya dhexdiina kuwaasi waa awsaakh jamaaco weliba ku jirta ee ka digtoonaada ishana ku haya jamaaco weliba waxaa laga doonayaa inay dhexdeeda ka nadiifiso kuwa noocaas ayaa ku dhex jira qofkii noogu yeera walaaltinimada dhexdeenna ah waa walaal naga tirsan balse qofkii noogu yeera inaan kala irdhowno oo aan kala tagno kaas waa sharna dhex fadhisa iyo bohol nagu dhex taalla ilaaliya ballamihii aad gasheen dhacdooyinka isdabajoogga ah iyo cadaadisyada gudaha ahna yaysan idinku qasbin inaad burisaan ballamihii aad horay u gasheen rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi muslimiintu waa kuwa fuliya shuruuddii ay galeen ilaa shardi xalaaliyey wax xaaraan ah ama xaaraantinimeeyey wax xalaala mooye ogaada in baaq weliba oo ku aadan in la iscafiyo la isna saamaxo uu yahay baaq khayr ee yuusan khayrkaas idin seegin واحذروا من تدارس قضاياكم وطرق أعمالكم عبر هذه المواقع فإنها مواطن يطلع عليها العدو بتفاصيلها ثم هي مواطن كثيرا ما يحضرها الشيطان في صورة شيخ من نجد القلب صباحا ومساء صحبي الغرباء قد زاد dhanka casiimada iyo go'aanka wuxuu ahaa sida ka muuqata kelimaadkiisa iyo go'aanada uu qaatay nin rageed go'aan qaadasho leh gacan bir ahna ku qabta qofka halis kuwa mashruuca jihaadka dadka uu sida gaarka ah ugu adkaa waxaa ka mid ah shakhsiyaadka maraykanka basaaska u ah waxaana kelimaadkiisa mid ka mid a uu jawaasiista u goodiyey in indhaha laga ridi doono oo aanay marnaba ka baxsan doonin mujaahidiinta أي عين رصدت المجاهدين بحول الله عز وجل ستفقع وأي رقبة باعت ذمتها ستذبح بحول الله جزاء وفاقا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون fikradda isdaaraadka taxanaha ah ee hadmul jaasuusiya oo ay baahiso mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim isaga ayaa lahaa sida lagu arkayo filimaantaas wuxuuna sheekhu marar badan istuudiyaha ku booqday wariyaasha almalaaxim xilliyada ay diyaarinayeen filimaantan iyadoo weliba ay xusid mudan tahay in wakhti ka mid a xilliyada uu sheekhu u tegay uu xanuunsanaa يصنعوا ما هي صفاتهم وعن الناس حتى الإخوة ينتبهوا على أنفسهم
horaantii bishan markii ay dowladda maraykanku sheegatay inay duqayn diyaaradeed ku dishay sheekh qaasim arriimi waxay dadka muslimiinta ah tamaniyeen in warkaasi been noqdo sheekhana uu cimrigiisa sii dheeraado hase yeeshee waa qadarta iyo ajasha oo leh wakhti jaan go'an أفراقنا يا صاحبي باب لمسك وورود kelimad uu jeediyey sheekh xamed bin xamuud attamiimi ayaa ummadda muslimkaa waxaa lagu xaqiijiyey in sheekh qaasim arriimi lagu dilay duqayn diyaaradeed oo uu maraykanku ka geystay waddanka yemen فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب annagoo ah jamaacada qaacidatuljihaad ee jasiiratalcarab waxaan si guud ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiidha istishhaadka amiirka hogaamiyaha ah oo ah sheekh abi hurayra qaasim arriimi raximahullah oo ahaa hogaamiye leh saabiqo hijro jihaad iyo nafur kaas oo ku shahiiday duqayn saliibi ah oo uu maraykanku u adeegsaday diyaarad daroon ah iyadoo uu sii darnaanayo holaca dagaalka saliibiga ee ka dhankaa jamaacada islamarkaana diyaaradaha cadowgu ay ku daba joogaan mujaahidiinta cadowgana uu jiho weliba isaga habarwacday waxaa allah mahadii iyadoo la qaadanayo ra'yiga inta ugu badan golaha showrada ee jamaacada la isku waafaqay in mas-uuliyadda hogaaminta mujaahidiinta jasiiratalcarab loo dhiibo asheykh khaalid baatarfi xafidahullah iyadoona allah mahadii sheekha baycada lala galay وقد تمت مبايعته على ذلك ولله الفضل والمنه مولاي نيل شهادة ورضا المهيمن منية laga soo bilaabo sagaashamiyadii ilaa labada kun iyo labaatanka wuxuu sheekh qaasim arriimi taagnaa saaxaadka jihaadka min afghanistaan ilaa yemen isagoo aad u daa'yar ayuuna halkaas tegay sida ay sheegayaan dadka ka faallooda arrimaha mujaahidiinta waxaana geeridiisa inkastoo uu qalbigu la xanuunsanayo haddana ay muslimiintu isku sabarsiinayaan inuu tegay sheekh qaasim arriimi isagoo soo majeesta ah oo ay gacantiisa gaartay dowladda sheegata inay tahay tan ugu awoodda badan caalamka oo ah maraykanka ماض لنصرة شرعتي يا لائمي أوما ترى هذه الجراح بأمتي أمتي الألام فإنني ماض لنصرة شرعتي أيها السادة الأحباب لم يكن شيء جميل في حياتنا مثل لقاء الإخوان وأي إخوان هؤلاء لم يشاركونا لبن الأمهات وشاركونا لبن المحن في طريق الإسلام الخالد شاركونا لأواء طريق الجهاد وحمل رسالته إلى العالم أجمع في إصرار أغرب من الخيال ومهمة من الصعوبة بمكان لا تخطر على بال ويكون الحليم فيها حيران ويرى الصابر أن القبض على الجمر سهل المنال فأين هؤلاء الإخوان الذين ثبتوا ووفوا فهم والله إخوان الأهوال وعدة الزمان غدا إلى دار الخلود مودعا صاحبا ليلقى في النعيم شحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا
taasi waxay ahayd warbixinta salmaan axmed intiina inala socotay habeenka xalay waxaanu sii daynay mid ka mid a mucalimiinta qur-aanka kariimka ah dhiga ee ku nool dalka ingiriiska oo ka sheekaynaya in badan oo carruurta soomaaliyeed ka mid ah in diinta islaamka ay ka baxeen islamarkaana qaarkood ay sheegayaan in ay kiristaan yihiin halka kuwa kalena ay sheegayaan halka kuwa kalena ay sheegayaan in ay mulxidin yihiin oo aanay waxba aaminsanayn haddaba qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ayaa arrimahaasi ka aragti dhiibtay
bismillaah ilaahi subxaana wa tacaala baa mahad iskale marka koowaad marka labaadna waxaa mahad iskale walaalahayada alfurqaan jiilka kusoo koraayo wadamada gaalada dhibka haysta haddaan gudaha u galo marka koowaad horta dhibaato badan baa haysato waalidiintooda hamigoodu ma aha in ilmahooda waxa weye diinta kasii baxaan laakiin dhibaatada keenaysa waxaa meesha hadday tagaan waxaweye dowladahaas waxay ku shardinhayaan in iskuulaad galaan luqada ku bartaan dhalinyarada iskuulaadka marka ay galaan markaasbaa waxaa la sameynhayaa maadooyinka ay qaataan maado kamid oo karistaameyn ah bay ku jirta ade laba maado hal maado oo karistaameyn ah iyo hal maado oo kale oo ikhtiyaari barnaamij ay u sameynayaan oo ah adi un qaab diinka saar ah laba maado oo mid diinka saar ah iyo mid diin dhaleecin ah labadaba maadabaysiiyaan oo ay kamid ah oo maamin iskuulin oo kamid ah sukuulaadka dowladaha reer galbeedka aan lagu dhigin ma jirto waxaana si saa-id ah xooga u saaraan dhalinyarada muslimiinta ama dadka muslimiinta ilmahooda caruurtooda ay xoog u saaraan marka waalidiinta waxaa la gudboon ilmaha ay dhaleen mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran maalinta yowmal qiyaamana waa lagula xisaabtamahayaa marka waxaa weye waalidiinta waxaa la gudboon ilmahoodii waa inay waxaa weye dalalkaas ay kasoo musaafiriyaan waalidiin badan way arkeen ha ku cibro qaataan kuwa ayagoo kale ah oo caruurtoodii laga watay iyo kuwo kale inta caruurtoodii la daayay ay weynaadeen marka ay weynaadeen waalidkood ka tageen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين magacay waa ibn muflix waxaan marka hore salaamhayaa idaacada islaamiga alfurqaan iyo asxaabta ku xidhan oo dhan dhammaantood dadka muslimiinta ayaan salaamhayaa marka labaad fikirkii hadday ka dhibto qoraalka aad soo dhigteen si guud ahaan horta waa musiibo soo korodha ilmihii soomaalida ahaa hooyadii aabahood iyo awoyaashood intaa muslimiinta soo ahaayeen in maanta ayagoo hooyadii aabahood joogaan qur-aankii barahayaan xijaabkii qabaan wiilasha khamiiskii qabaan in haddana ay fikir khaldan qabaan oo gaalnimo ay ay gaala yihin oo muslimiin ahayn ayn ahayn horta waa musiibo guud oo soo korodhay weye hadihi waa xidaamida labaad dadkan soomaalida ah sababta loo qaadan hayo ee loo kaxaysan hayo maxay tahay dadku isma weydiinin baan u malaynayaa barnaamijkaa dadku ismaysa weydiinin soomaalida waxaa loo kaxaysanhayaa meesha loo qaadahaya waxay tahay ujeeddadu waxay tahay horta marka koobaadi dadkan soomaalida ah waa ka firifircoon yihiin dadka kaleento intaan hataa u gudagelin soomaalida keliya miyaa baahan maya afrikada kaleento oo dhan way baahan tahay waddamo naga daran baa jira naga baahi badan maa la qaadoo la kaxeeyo ujeeddada looga tegayo maxay tahay laisma weydiinin baan umalanaya taayada ujeeddada looga tagayo waxay tahay dadkan soomaalida ah sababta loo qaadayo loo gurayo waa shan qodob kow dadkan soomaalida ah waa dad ka firefircoon afrikaanka kaleento oo berri haddii masiixiyiin noqdaan dad masiixiyiin intay noqdaan ay diinta masiixiga qaataan ama yuhuudda qaataan ama buudyada qaataan waa dad ducaad ahaan loo soo diri karo meela meesha loogu dirana firefircoon oo qaban kara weeye waa qodob koowaad qodobka labaad waxaa loo soo kaxaysanaya dadkan soomaalida ah waa waxaa loo arkaa dad waxaa la rabaa in laga dhigaa dad dalkoodii iyo dadkoodiiba la hilmaansiiyey la yidhaahdo waxaa tahay maxaa dhihi citizen american citizen maxaa dhihi jiray eurubiana citizen canadiana citizen australiana in la yidhahdo halkaa intii la mariyo waddan baan lahayn iyo meel baan ka imaanay iyo dad baa naga dambeeyey in la hilmaansiiyo waa qodobka labaad ee loo kaxaynayo qodobka saddexaad ee loo socdo waxaa weeye marka dadka la kaxeeyo oo meesha laga saaro kuwii kaleentana loo muujiyey inay dadka barwaaqe iyo ku jiraan dhari ku jiraan in dadka dalki laga yaaco marka dalkii laga yaaco waxaa imaanaysa dalki inuu cidla noqdo bannaan noqdo dalka oo marka cidlo joogo oo bannaana oo cid hortaagna aysan jirin cid u dagaalamaysa ama u halgamaysana aysan jirin in meel bannaan dhulkii soomaaliyeed laga qaato oo qodobka saddexaad ee loo kaxaysanaya dadkan soomaalida ah qodobka afraad ee loo kaxaysanaya waxay tahay dadkan soomaalida ah ee looga dhahaya masiixiyiinta ay noqdaan looga dhahaya waxay tahay ujeeddadu ma ahayn marka hore hooyadii iyo aabbaha in la kaxaysto ee ujeeddadu waxay ahayd ee loo socdo waxay ahayd ilmaha in la kaxaysto ilmaha kaxaysiga la kaxaysanayna waxay tahay dadka soomaalida way ka fir badan yihiin wayna ka taran badan yihiin afrikaanka kalento marka taran la yidhahdo ka taran badan yihiin taasa marka waxay keenaysaa taranka faraha badan ba wuxuu keenayaa in dadka soomaalida ah la yareeyo yarayntaa marka la yaraynayo ee dadka soomaalida meeshooda laga yaraynayo dhulkooda laga yaraynayo waxay keenaysaa oo loogu talagashan inay wadankii dadku yaraadaan in la kaxeeyey in tarankoodii la yareeyey in masiixiyiin laga dhigay iyo in la dilay in laga dhigo iyo in gaajo intii loo dilo wadankooda ka caraaran oo tariib dhexda ugu dhintaan intaa markii la helo waxaa imaanaysaa dadka inay isdiibaan inay isdiibaan oo gacanta ay galaan sida loogu talagalayna loo maamusho ayadana waa qodobaan isleeyahay sababtu la kaxaysana weye intaa waxaa sii dheer oo kaleento meesha ku jira nimankan dadkan soomaalida ah waxaa ku jirta waxa la yidhaahdo iimaan la-aan aan la tusin wadankooda khayraadka yaalla haniguu yahay ninkii maanta laashar samaysta baduka dhargi kii beer abuurta war kii baddaa kii xoolo yar intuu tabcada maxaa dhihi jiray baadiyaha iska daga ama intuuba xoolo yar intuu gato ii sheegay isagoo magaaladiisa jooga kaba shaqaysta ku filan sababta marka loo loo dirsanaya meeshaa loogu kaxaynaya waxay tahay dadkan in xoolihiin laga dabargooyo dalkiina isagoo cidlaa laga qaato ayagna qaxooti laga dhigo ilmahoodina masiixiyiin laga dhigo odagii habartan way iska dhimanayaan berrito ujeeddadii lalaan waxay ahayd jiilka soo kacaya ayay ahayd maxaa la gudboon waxaa la gudboon inta wax fahmaysa ilaahayna xaqa waafajiye waxaa la gudboon ilmaha marka hore la qaadaya lagu khaldamee in waddankooda lagu soo celiyo in diintoodii iyo dhaqankoodii iyo dadkoodii diinta baray diinta yaqaanay lagusoo dib lagu soo celiyo dib lagu soo kaxeeyo la soo celiyo haba raadina xaggaa kore waxaad barraadaysaa hoos kusoo gashaa meelahan ay soomaalidu degaan gobolka north eastern waqtiaan u malahayn labada kun iyo afar shantii in ahayd shantii iyo lixin ahayd ma xasuusta midkooda ayaa anagoo dhalinyaro ducaadahoo joognaa magaalada gaarisa ayaan iskuulle aadi jira jimcaha ayaan iskuullada soo muxaadarayn jiray ayaan soo wacdin jiray oo soo tawciyen jiray marka waxaa dhacday iskuul qolo gaala ay leeyihiin oo bareefad ah ayaa wax gala la waayey markii wax gala la waayey yaan maalinka dambe u tagnay aniga yar kaleento waxaan warna keenaban meeshii baan tagnay meeshii markaan tagnay waxaan ku nidhi wareedhe waxaan rabnaa ilmaha waalman muslimiin aad wax baraysaan maalinka jimcaha inaad soddon daqiiqana siisaan after break markii breega ma maalinka meesha breega ay geli lahaayeen waqtiga breega ay geli lahaayeen inaad breega annaga aan ku qaadano oodna siisaan galaasyahana ay galaan annagana maxaa dhihi jiray aan diintanada gaarsiino maadaama idinku diintiin aad aad baraysaan iskuulka aad baraysaan haddaad tiraa diintiin aad baraysaan kaa yeeli mahayaan idinkugu kacayaan marka waa inaad xeelad u isticmaasho meesha waan sidii ku gallay sidii markaan gallay adugu marka dambe muddo dheer iyo dabawareeg badan kadib way noo ogolaadeen halka dhalinyaro ay ku guulaystay baan ahayn arrinta ayada ah way noo ogolaadeen meeshan muxaarad ka jeedin jiray marka maalin maalmaha ka mid a marka yar kali anaa isa soconay ana galaas baan galay yar kale galaas buu galay marka ama fasal waxaa u taqaano ayuu galay markaasaa muxaari kale uu jeedinhayey ayaa wuxuu soo qaatay wamaa yucamaru min mucamarin walaa yanqusu min cumurihi aayadda dhehaysa sidood ku jirtay faadir buu soo qaatay waasiu sheekh waxaan aragnay biyo annaga waxaad sheegayso maanu arag biyo waxaa naloo sheegay in lo-dan lo-da ah inay ilaahay tahay waa ilmo soomaali ah waxaa dhahay wiil soomaali ah wey anu maalinkaa qaybta gabdhaha laygu aadiyey aan ku aaday yarkana qaybta wiilashu garay loda meeqas inay gaadhaa biyo waxaad leedahay waxaa waxaa la cimri siinaya iyo waxaa cimriga laga gaabinaya maxay tahay biyo konton sano lodu gaadhaa biyo yaa kuu sheegay biyo macalimiinteedaa noo sheegay macalimiintaa noo sheegay lodu waa la caabudaa dad baa caabuda annagu maxaa dhihi jiray maybe hadda looma caabudno islaam baan ahay laakiin dadka caabud hadda anagu ceeb uma aragno aadna waxaad raadinaysaa yurub iyo ingiriis baad raadinaysaa oo aad ka hadlaysaa waa wadankii soomaalidu ay degaysa meelahay degaysa weye meelaha ay degaysa soomaalidu ay ku badan tahay weliba wey magaalada gaarta waa meelaha shicaarka islaam markaad tagto adhaysa wadankan yani shareeca islaamiya lagu xukumaa mooyane meel kale ma dhehaysid markaad tagto dadka waxaan ka wadaa shicaarka guud gabdhaha xijaabka si u xijaaban yihiin raggu maxaa dhihi jiray asaadka ka muuqata masaajida iyo macnaha markaad fiiriso magaalada arkay maysidba wax yar meel yar oo suuq suuq iyo mooyaane waxa yaacaya waa un soomaali ee didaysa marka haddiiba meeshii wadankii soomaalida ay ku badnayd ee ay joogtay ee ducaadda ku ahayd ee culimada ku lahayd ee masaajida ku lahayd ee masiixiyiinta iyo gaaladuba ay aqaliyaad ku ahayeen kunkiiba la dhihi kara maxaa ii sheegay shan madhana la dhihi karo haddayba halkaa marayso waxa aad ka filanayso qofka maraykan ama ingiriis ama yurub jooga ama australia jooga aad ka filanayso maxay tahay waa ashaddu min dalik inuu taa kasii kasii daran tahay weyaan marka aniga waxaa ii muuqataa dadka soomaalida in la rabo in la cirib jaro oo la baabi'iyo waxayna dantooda ku jirtaa inay ku soo noqdaan dalkooda si ilmahooda ay ugu badbaadaan kuwaasi waxay qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed oo ka hadlayay dhibaatooyinka soomaalida qurbaha joogta heysta gaar ahaana caruurta la gaalaysiinayo insha allah qaar kale oo bulshada ka mid a oo idaacadda u warramay habeen dambe ayaanu idiin soo gudbi doonaa codadkooda walaayada gado dhowaan waxaa ka dhacday munaasabad ay qabsatay jufo ka tirsan beesha mareexaan oo la yidhaahdo habar ciise munaasabadaasi waxaa kasoo qayb galay odayaal dhaqameedyo iyo maamulka xarakada shabaabulmujaahidiin ee walaayada gado jubada habar ciise ayaa nabadoon ahaan u caleema saaratay sheekh maxamed cali maxamuud nabadoonka cusub ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون taas waa aayadihii qur-aanka ku furfurashadiisii ilaahay baa mahad leh mahad dhammaanteed ilaahay bay u sugnaatay wax dhammaan haya ma aha mahad ilaahay baa iska leh mahad ilaahay baa iska leh Ee, waxaan u mahad celinahayaa dadka muslimiinta ah oo arrintan ka qayb galay oo ilaa gobo walaayada gobolka ilaa degmo ilaa heer degmo intaa juhdiga ku bixinahayay waa u mahad celinahayaa culamaa udiinkii waxna barahayay waa u mahad celinahayaa nabadoonyadii iyo odayaashii noqomada ahaa oo kasoo kasoo qayb galay xalfadan sharafta leh waa u mahad celinahayaa mahad baan u celinahayaa taas waa tii eh, mahad celiska tan kale qoladay qabiilkaygii aniga i doortay ase ayagana waa u mahad celinahayaa mahad baan u celinahayaa waxaan idiin sheegahayaa odayaasha iyo culamaauddiinka iyo walaayada gobolka qoladaydii i dooratay inaan u caadil sameeyo oo dulmi iyo dhibaato aan ka ilaaliyo taasna waa idiin ballanqaada waa u ballanqaadahaya qabiilkaygii inaanan shareecada islaamkana aan ku maamulo ayagana diinta iyo cadaaladnimo aan ku dhaqo yaan ugu- yaan u sheegahayaa waxaan kaloo ayaga ka codsanahayaa aniga dadka qabiilada ninka ugu codxun oo ugu nugul oo ugu jilicsan baanahay hadda ka horna sideed sano horta yaa lay doortay in laga joogo oon la shaqaynahayo ha uun la kala burburo ayadoo saas tahay anoo hadda doornay inuu hadda ku baalkaysmayn yay haddana isoo qabsadeen hadday qolodaydi haddana isoo qabsatay faatixadoodii ibaan qaatay iyo culamaa udiinkii iyo juhdigii nagula bixiyey dartii baan haddana yaan u qaatay taasna waa idinka sheegahayaayoo nin hadda doorasho iyo ababa ku jiray ma ahayn waxaan marka idin macnaha u ballan qaadahayaa inaanan dulmi iyo dhibaato inaanan aanan la gelin waxaan marka iyaga ka codsanahayaa idinkana idiin sheegahayaa haddee wadaadadaas garbahaygaa oo ila shaqaynahayo iyo ayagaba inay nala shaqeeyaan oy wax naga mal- maqlaan oon is afgaranno dadku sideedaba waxaa weeye in haddee ismaqal weeye wuxuu ku dhaqmo maqal baa la rabaa anigu inaan caadil sameeyo yani ilaahay iyo muslimiinta meesha imaaday beesha iyo dadka islaamka oo kasoo qayb galay xalfadda yaan yaan u sheegahaya oo maqashiinahaya taasna waa taas midda kale haddee nabadoon markaanay beesha habar ciise uga ihi muslimkaanu ahay daarood baanu ahay hawiya daarood baanu ahay muslimkaoo dhan iyo mareexaanoo dhan baanu ahay habar ciisaanu ahay intii dalladda meel alle meeshaan joogo joogtoo dhan nabadoon baanu ahay guudi ma aha qoyskayga keligeed ma aha arrin culusna waa la ii dhiibay ilaahayna waxaan ka baryahayaa oo idinkuna aad faataxada iigu maraysaan arrintaas waa culusahay ilaahay inuu ii fududeeyana iigu duceeyaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay weliga walaayada gado sheekh aadan sahl abuturaab waxaanuu yidhi بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية إلهي تبارك وتعالى ما سنة أولا وآخرا هل كان شوكين كيني in badan baa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku mahadinaynaa mahadda alle kadib aada iyo aad baad u mahadsantihiin nabadoonnada odayaasha culimmada beesha habar ciise wilaayada degmada eh, garbaharey nuqabadii eh, gobolka dhammaan kasoo qaybgalayaashii odayaashii beelaha kale dhammaantiin waa idin mahad celinaynaa gogoshan aad timaadeen iyo kasoo qaybgalkan intaa kadib naftaydii naftiina waxaan u dardaarmayaa taqwa allahi subxaana wa tacaala fi siri waalcalan Eh, ikhwaani fillaah gogoshan iyada ah oo runtii juhdi badan sida hadda walaalihiga horreeye ay sheegeen odayaashu ay sheegeen eh, lagu bixiyey Eh, waxaan rabnaa inaynan moog tahay dib u noqonin gogoshan sabab bay lahayd sababkii ay lahaydna way heshay sababkii ay ka soo baxday inayna dib ugu noqonin oo ahaa tafaruq iyo kala tag inayna dib ugu noqonin runtii beesha habar ciise waa laga soo sheekeeyey dhibaato badan iyo culays bay soo martay ee dhibaatadii iyo culayskii ay soo marteen ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka bixiyey maantana waxay doorteen naqiib naqiibka isagaana runtii khayr baan u rajaynaynaa sidii raggii iga horreeye ay sheegeen insha allahu tacaala iyo garbihiisaba ee waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kuwa khayr badan oo ummadda ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisa ku hogaamiya oo jihaadka iyo camalka socda ka qayb gala oo ummadda u sheega inay noqdaan ayaan ka rajaynaynaa beeshana sidoo kale waxaa laga rabaa waxay ka soo baxeen oo tafaruq ah inayna dib ugu noqonin oo ay walaalahood ay muugtay daaca siiyaan oo ay garab istaagaan oo aynan ka hadhin insha allahu tacaala oo aan dib loogu noqonin qadiyaddii laga soo gudbay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu allah tabaaraka wa tacaala ee wuxuu leeyahay war xadhigga ilaahay qabsada waa tawxiidka weeyaan islaamnimada weeyaan qabsada alle tabaaraka wa tacaala uu leeyahay wuxuuna ka digayaa walaa tafaraquu ha kala tegina tafaruqa sidii culimmada igu horreeyey ay sheegeen waxa weeyaan waa cadaab weeyaan jameecada iyo isqabsiga iyo waxa weeye walaaltinimaduna waxa weeyaan waa khayr iyo barako iyo janno wax lagu gaaro weeyaan ikhwaani fillaah si guud marka waxaan rabnaa inaynan dib tafaruqi ugu noqonin reer awar ciise waxaan leeyahay ha ku noqonina qadiyadeeda ha ku noqonina annaga laftii ka wilaaye ahaanna waxaan xaq u leenahay wixii aan lahayn inaan qaadanno oo ah ummadda hoggaankeeda inaan midayno waxaan juhdiga ku bixinaynaa oo aan u soconaynaa waxa weeye dadku inay mid noqdaan sida reerkani u midoobay sadoo dhanna inay u midoobaan muslimiintoo dhanna u midoobaan sidaa ayaa waxaa laga adkaanaya cadowga ilaahi tabaaraka wa tacaala ikhwaana fillah si guud marka waxaan rabna waa ilaalinaynaa midnimada ayada ah midnimada waa ilaalinaynaa ka yeeli mayno hadda kadib insha allah nin soo baxaya oo odhanaya ma soconayso dhahaya ka yeeli mayno insha allah qoortaan ka qabanaynaa mana ka yeelayno in dib loogu noqdo qadiyaddii hore waxaan rabnaa qofka wax sheeganaya si sharciga inuu wax ku sheegto ama inuu qadiyad abaabulo oo beesha dhexe isku dhufto oo beesha kala jeexo lagama yeelay insha allahu tacala ikhwaana fillah si guud marka waxaan rabaa inta haddaan ka gudbo oo beesha uga gudbo ikhwaana fillah waxaa socdaa siraac siraacaasi waxa weeye bayna alxaqi waalkufri wuxuu u dhexeeyaa xaqa iyo baadilka iyo gaalnimada u dhexeeya siraacaasi wuxuu u dhexeeyaa masaajid iyo kaniisad waa dagaalka socda weeye waxaa dagaalamaya waa masaajidkii iyo kaniisaddii weeyaan waxaa dagaalamaya waa kitaabka qur-aanka ee aad aragteen aad haysataan ee maalin walba aad akhrisaan iyo baybalka weeyaan baybalka gaalada ayaa dagaalamaya waxaa laysku haystaa waa dhulkii muslimiinta waxa lagu soo duulay waa dhulkiinnii muslimiin baad ahaydeen waynu sheeganaynaa waxay rabtaa marka arrinkaa inaan ka dhabayno dagaalka isaga ee socda ee muddada dheer socday mujaahidiintu ay ku soo jireen ee ay wadaan ka caajisi maayaan insha allahu tacaala inaad garab istaagtaan beel ahaan laakiin beeshu waxaan rabnaa saaxada inay soo gasho inay wiilashooda saaxada dagaalka keenaan inay xoolaha bixiyaan inay taageero bixiyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qaatilu lmushrikiina biamwaalihim wa anfusihim wa alsinatikum macnaha naftiinna kula dagaalama gaalada oo naftiinna bixiya maalkiinna kula dagaalama carabkana kula dagaalama odaygu hadduusan wax kala awoodin waa inuu carabka ka hadlo waa inuu yidhahdo dalka annagaa iskale muslimiin baana inooga baxa waa inuu yidhaahdo waa inuu xoolaha bixiyo ninkii qoriga qaadi kara waa inuu qoriga qaado aayadda allah tabaaraka watacala waxa weeye infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiilillah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun aayaddaa maalin walba waxaa laga yaaba in la akhriyo marka waxa weeye aan ku sifowno oo dadka laleeyahay warbaxa idinkoo culculus iyo idinkoo fudfudud baxa idinkoo maalqabeena iyo idinkoo foqoraa baxa idinkoo dhallinyaraa idinkoo waaweyn baxa aayaddu idinka idinla hadlaysaa khitaabkaasi dadku ku dhacaya waa muslimiinta weeyaan gaalo lalama hadlayo dadka lagu baxayana waa gaalo ikhwaana fillah nimanka idiin fadhiya maanta garbahaaray waa etoobiya meesha hadda aad degantihiin ee caasimadda idiin ahayd waa garbahaaray weeyaan etoobiya fadhida waa deris bay idinla yihiin halkaanay fadhiyaan nin ka diirnaxayaa kuma jiro waxay halkan ku joogaan waa xooggooda waxaa layahay ninkii hashaada kaa qaata oo kaa dhaca xoog buu kaaga qaatay xoog baa lagu soo celiyaa wixii xoog lagaaga qaato xoog unbaa lagu soo dhacsadaa laakiin hashayda walaalow sii qofna kaa yeeli maayo ninkii xoog kuu soo galay dhulkaaga ku soo galay xoog inaad kaga saartuu rabaa baryo kaaga yeeli maayo midowga afrika kaaga yeeli maayo iiga bax qaramada midoobaan u tegayaa iiga saaraan dhahaya kaa yeeli maayo gaalada midowday marna kaa aqbalay laakiin wuxuu kaaga saarayaa wax weeye gumacaas weeyaan gumaca rasaasuu ka baxayaa rag oo dhiigooda u huro naftooda bixiyo yuu ku baxayaa ninka isagii gaalkaa marka isaga ahayd dariska inala ahay halkaa inoo fadhiya maanta inoo soo fadhiistay waa inaynu nafya maal ku bixinno beeshu waa inay isu taagto waa in qadiyaddaa ka fakerto waa in naqiibka la doortay waa inuu beesha gogolu dhigo waa inuu qadiyadan xilis ka saaro waa in jihaadka la galo insha allahu tacala nafya maalna waa inaad ku bixisaan ikhwaani fillah sidaad ogtihiin marka dagaalka isaga allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaar war la dagaalama kuwa idinku dhow waa kuwan dee kuwa idinku dhow weeyaan la dagaalama alle tabaaraka watacaala dadka lala hadlaya waa muuminiin weeyaan haddii yaa ayuha aladiina aamanuu la yidhi dee adigu iska fiiri ma ku jirtaa horta ma dad gaaraa dadka lala hadlayaa ma rag shabab mujaahidiin keliya miyaa aamanadu ku dhacaysaa ma muslimiintoo dhan bay ku dhacaysaa aamanu baa la- aamanu ma aamanu mar haddii luwiya dadka haddaad ku jirto oo muuminiintaad ka mid tahay dagaalan oo qoriga qaado gaaladu waxay doonaysaa waxa reer habar ciis ay sameeyeen bay doonaysaa oo ah tafaruq in la kala tago oo jifo jifo laysu dilo oo awooddiinnu ay kala tagto gaaladu intaasay doonaysaa waxaa la yidhaha waa qaacido guudo fariq tasud waxa weeye kala goo oo qaybi qaybiyo xukun markii awooddiinna la waayo oo laysku kiin dhufto dee dhulka gaaladu iska qaadanaysaa yaa ka ceshanaya idinkii baa is haysta soo ma muslimiintu iyagaa is haysta qabaa'ilku iyagaa is haysta iyagaa isku jeeda xuduud beenaad bay isku haystaan yaa gaaladii la dagaalamaya gaaladu intaa rabta intaa weeyaan marka inaynu uga awooddeenna midayno aynu isku dayno inaynu talada iyo ra'yiga ay xarakadu soo jeedinayso walaalaha jihaadka ku jira ee camalka u istaag sharqul ifriiqiya ka dagaalamaya ra'yiga iyo taladay wadaan soomaaliya inay qaadato weeyaan taasaa adduun iyo aakhiraba ay ugu jirtaa dantu waxay xarakadu u dagaalamaysaa waa ilaahay kitaabkiisa inuu kor noqdo kelimatullahi inay kor noqoto in dhulkan shareecada ilaahay laga oogo in qofna qofuusan ku xadgudbin in ummad muslimiin weeyaan ay walaalo dalkooda in loo difaaco diinkoodana loo ilaaliyo waxaa loo dagaalamayaa naf iyo maal loo bixinaya waa intaa weeyaan ikhwaani fillah dana gaara iyo siyaasad gaara xarakadu ma wadato aan ahayn ilaahay tabaaraka watacaala xukunkiisa in dalka lagu soo celiyo koonka lagu maamulo muslimiintuna waa hal weeyaan ikhwa- ikhwaani fillah si guud marka waxaan dardaarmayaa ee qadaayaadka aynu ka soo gudubnay waxay ku xidhan yihiin in jihaadka loo dareero midnimadeenna in- markaynu midayno in jihaadka u dareerno inaynu ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa garab istaagno yaan mogtahay ya- yaan rabnaa Ee, intaa kadib waxaan kusoo gebagabin ikhwaana fillah Ee, si guudna waxaan leenahay ee, beelaha gobolka ee aad walaalaha tihiin ama reer sidoo kale ama muslimiinta dee gobolka idinka idinla degan ee dee walaalaada haydeene wixii idinku kala maqnaana inaad heshiis dalabtaan oo dadka wax idinka kala maqan yihiin aad la heshiisaan oo wax kala qaadataan oo diyooyin hadday yihiin layscafiyo si guud laysu cafiyo Ee, si gaara waxaa af loo dooranayaa naqiibka hadafku wuxuu yahay dadku mm, waa laisqabanayaa Ee, beelaad isku dhacaysaan idinka dhexdiina wax idinkala gelayaan ummaddii marka waxa weye waxa lagu kala saaraya waa ilahay sharcigiisa weeyaan ilahay sharcigiisa lagu lagu kala saaraya ma dhacayso marka qofku inuu moogtay beel u hadlo ma dhacayso wuxuu qofku isagoo shakhsigiisa wax kaga maqan yihiin ayuu dacweynayaa xukunka ilaahay tabaaraka watacaala uu ka dacweynaya beel moogtay isu gurmanaysa oo beel kala duulaanku ama wax ku sheeganaysa aslan ma jirto shakhsi baa wax ka maqan yihin dhulbaa ka maqan ee, waxbaa ka maqan w- waa la dilay dhaawac buu qabaa maxkamadduu tegayaa Ee, ma jiraysa marka isguruubaysi ma jiro waxa la do- loo dan leeyahay waxa weeye hadafku midnimada muslimiinta in la ilaaliyo ikhwaana fillah oo tafaruqa iyo dhibaatada aynu ka baxano si guud marka insha allahu tacaala naftayda naftiina waxaan u dardaarmaya taqwa allahi subxaana wa tacaala runtii muddo deeda sano culayskii idin soo hayey maanta sideed maalmood waa lagu soo gudbay duruus badan baa halkan ku qaadateen ilaahay tabaaraka wa tacaala haddee duruustaas ha idinku anfaco wixii halkaa laga qaatayna waxa weeye dhaqan geliya ummaddii idinka dambaysay ee rag iyo haweenba lahaana gaadhsiiya oo waxa weeyaan waajibaadka idin saaran bay ka mid tahay ducaadun ilallah noqda oo ilaahay diinkiisa dadka ugu yeedha jasaakum allahu khayr wasala allahu calaa nabiyina maxamed kaasi wuxuu ahaa sheekh aadan sahal abuturaab oo ah waaliga wilaayada gedo intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib u kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني